magaalada kismaayo ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinka dhallinyarada adduunka waxaana munaasabadan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland xildhibaano iyo dhammaan ururada ka dhisan magaalada kismaayo qaar ka mid ah ururada ka dhisan magaalada kismaayo oo ugu horeyn goobta ka hadla ayaa ka hadlay ahmiyadda maalinkan ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhallinyarada caalamka marka xigta waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo waxaan idinkuga hambalyeynayaa maalinta dhallinyarada adduunka oo ah maalinteeni runtii waxaa jeclaan lahayn inaysaan kasii qurux badnaato balse xaaladaha jira awgood dunida waayo isu socodkaa yaraadayba walow in laysku imaado mooyaane intaan laftirkeedu wasaaradda waxay ooga shaqaysay inay dhallinyarada jubbaland muujiyaan in ay u bannaan baxeen ama u dabaaldegeen maalinkii dhallinyarada adduunka mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkugu hambalyeynayaa hambalyo ayaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada reer jubbaland maalintii dhalinyarada adduunka oo laba iyo toban agost oo maanta ay ku beegan tahay oon ku faraxsannahay inaan xusno oon ka qayb galno ama aan ka soo qayb galno waan ugu hambaleynayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jubbaland inay barnaamijkani maanta iyadu ay abaawulkeeda leedahay waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aniga waxaan ku hadlayaa magaca wadajir youth association waxaana u hambalyeynayaa dhallinyarada soomaaliyeed ama dhallinyarada adduunka maalinta laba iyo tobanka agoosto gaar ahaan dhallinyarada jubbaland iyo waxqabadkooda iyo waxyaabahay soo ballanqaadka ay sameynayaan waxaan idinkugu hambalyeynayaa maalinta quruxda badan ee dhallinyarada adduunka waxaan idin leeyahay hambalyo ilaahay baa fursad inoo siiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaynu soo gaadhno maalinkan oo runtii aan qof walba uuna ogeyn inuu berri gaadhayo ama maalinkan maalinkeeda kale uu gaadhayo marka waa fursad qiimo badan alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaanu maanta soo gaadhnay waxaan rajaynayaa inaynu taargad yeelano dhammaanteen ase dhallinyaro ahaan ase shaksi ahaan ase maaragtay ururo ahaan iyo gobol ahaan iyo maaragtay dowlad ahaanba oo qof waliba uu maalinkan maalinkeeda kale uu naftiisa ku xisaabiyo uu ku xisaabtamo bal maxaa naftaada kusoo kordhisay maxaa dhallinyaradaada kusoo kordhisay maxaa deegaankaaga kusoo kordhisay maxaa bulshadaada soomaaliyeed kusoo kordhisay ugu dambeyntii munaasabadan waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland iyo xildhibaan xasan yare oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo maanta lagu casumay munaasabadan lagu weyneynayay maalinka dhallinyarada adduunka maanta waa maalinta dhallinyarada laba iyo toban agosto dhinaca dhallinyarada loo abuurayo fursadaha sida inaan dhallinyaradu ku dhiiragelino wax soo saarka dalka guulaha aan ka gaarnay oo dowlad goboleedyada kale aa jirin santara ama xarumo casri ah oo ay dhallinyaradu xirfad lagu baro wax soo saarkooda maxaa lahay lagu muujiyo kana ka mid eh maadaama maanta maalinta dhallinyarada ay tahay inaan samayno wax la yidhahdo commitment dhalinyaradan aad arkayso waxaa isugu jiraan dhalinyaro madax bannaan kuwa waxaa jira la yidhaahdo dalxiiska oo ka shaqeyna arrimaha dalxiiska waxaa jira kuwa aqoon-yahano ah oo librariyada iyo sidii maxaa leeyahay waxbarashada ka shaqeeya golihii dhallinyaradaa jooga kuwa kaloo madax bannaanaa jooga inaan maanta ballan kala qaadano waxaa waye taagad inaan yeelano afar bilood inaan qabsanno koox walba ama gurub walba oo dhallinyaro organisation jira afar bilood markay dhammaatay allaha ka dhigay hataa afar geedaan abuurayna hadday dhahaan commitment in la kala qaato marka hore waxaan leeyahay hambalyo waa ka nasiib badan tihiin dhallinyaro badan oo adduunka ku nool waxaa joogtaan magaalo amni ah waxaa u fadhistaan meel amni ah waxaa haysataan maamul aan heli karin jaaniska ammaanta haysataan waxaan inkula dardaarmayaa midnimo waxaan inkula dardaarmayaa qabyaalad inaad ka guurtaan waxaan inkula dardaarmayaa idinkaa wada dhashay idinkaa isku aragti ah idinkaa mustaqbalkiina dhisanaya dowlad goboleedkiina xoojisaan midnimadiina xoojisaan baha waxbarashada la shaqaysaan labiiyo tobanka agoost oo ah maalinta dhallinyarada adduunka ayaa waxaa u asteystay qaramada midoobe iyadoona sanad walba maanta oo kale la weyneeyo ahmiyadda maalinkan